bulshada iyo maamulka deegaanka bajeela ee gobolka mudug ayaa walaac ka muujiyey adeegyari caafimaad ee ka jirta deegaanka bajeela ee gobolka mudug qaar ka mida bulshada deegaanka bajeela ayaa ka hadlay xaalada caafimaad ee ka jirta deegaanka sidoo kale waxa ay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ugu baaqeen in adeegyo caafimaad la gaarsiiyo si looga baaqsado xaalad caafimaad darro ee deegaankaas ka dilaacda hadaan uu soo gudbo midda caafimaadka isbitaalka intaan dhisan oo afarta saddexdan qola isbitaalsha bulshada lagu dhisa ayadana bulshada ma baahi tiri kardho wasaaradda caafimaadka iyo wixii ku shaqalaba waxaan ka codsanaynaa boqol boqoldeedaan dhisnay oo isbitaalsha bulshada deegaan ku dhisay dhismihii qayb baan ka bilowna guryihii waa u itaal weyn doorfo weyn waxaan ka codsanaynaa wasaaradaha ku shaqaleh iyo midda caafimaadka intaba waxaan ka codsanaynaa in loo dhiso meelaha bukaanka lisa qafkii la keena ama hooyadii ku umashaaba saamirka umashaale qaada xaafadada laada xaatada sistem layer bay u baahanta solar meeshu male sidoo kaleete anoo fursadeeda uga faadaysanaya wasaaradda caafimaadka ee galmudug deegaankan bajeela waa deegaan baaxaddu soo weyn tahay mana dabooli karto xaruntaane waxaa ka dhisan meesha deegaanka saddex qol kaliya ayadoo ognahay inay jirto baahiyo badan oo naga haysataa caqabadaha xagga dhismaha guryaha si isku tashiay waxaa lagu dhisay saddexdan qol iyo deedkan boqol boqolah reer bajeelaadna way awoodi waayaan inay dhisaan ku daraan wax kale waxaan ka codsanaynaa maadaama uu nala joogo wakiilka caafimaadka deegaanka maantana soo booqday in wasaaradda caafimaadku ay ka shaqeyso deegaankan sidii looga dhisi lahaa looga hirgi lahaa guryo lagu adeego bulshada ku dhaqan deegaanka bajeel ee nawaacigeeda
dhanka kale isku-duwaha wasaaradda caafimaadka degmada ceelguula ee gobolka mudug cabdulaahi cali jaamac ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay halkaas ku arkeen afar shaqo oo booqasho ah ku nimid xarunta caafimaadka ee degmada bajeela xaruntaasoo aan ugu kuurgalayno inaan ogaano waxyaabaha ka jira ama duruufaha caafimaad ee ka jira xarunta maamulkii ayaan la kulanay qeybta isbitaalka oo runtii nooga warbixiyey qaabka iyo shaqada sida ay u socoto waxaan rajeynaynaa insha allahu dadka shaqada ku shaqada leh ayaan u gudbin doonaa hadday aan lahayd wasaaradda caafimaadka oo aan ka tirsannahay iyo hay-adaha kale ee ku shaqada leh deegaanka bajeela ee gobolka mudug ayaa kamida deegaanada fogfog ee gobolka mudug waxaana halkaas ku nool bulsho badan oo u baahan daryeel caafimaad oo dhammaystiran